wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimoodiinta dowlad goboleedka koonfur galbeeda nuurasiidow baaba ayaa ku qeyb galay xafladda hiritaanka tartanka gabdho xifdiska qur-aanka kariimka ee koonfur galbeed laga qabaday magaalada baydhaba waliba miilisay abaalmarino shirduwan laga gadoonsiiyey gabdho kaalimo hore ku galay tartanka qur-aanka kariimka waana sanadkii saddexaad iyo qabanqaabadadaha charity foundationka wasiira nuurasiidow baaba ayaa weliba usa bogaadiyaya tartanka gabdho sanad walba lanqobadawa weliba usa sheegay in kaalin wiiyo ku qaadayaan gabdho iyo qur-aanka kariimka iyo xifdiyana wasiirka wasaaradda uu qabtayo arrimoodiinta dowlad goboleedka koonfur galbeeda nuurasiidow baaba ayaa sheegay muhiimada yeelata xifdinta qur-aanka kariimka welibana usaa ka dhiirigeliyay gabdho oo tartanku heerku usahadeeraya iyo markaas hormariyana waana koran qaadana kalaamka alle baaqa kale aan u jeedinayo waalidiinta waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo macallimiintii ardaydan quruxda badneed soo saareen ku soo dadaaleen soo tarbiyeeyeen waxbarashadoodii qur-aanka diiniga ah aad iyo aad ugu soo dadaaleen waxaa hortayda laga dhawaajiyey qur-aanka barashadiisii aad iyo aad ay noogu badan tahay in xifdi in maaragtay tacliintiisii iyo tafsiirkiisii in maaragtay ardayda aad iyo aad loogu dadaalo oo la baro ayaan dhaweyd magaalada muqdisho waxaa loo aaday tartankii qur-aanka kariimka oo heer federaal oo maamul goboleedyadii sida aad ogtihiin sanadkii hore maamul goboleedka koonfur galbeeda wuxuu qaaday kaalintii koowaad iyo kaalintii labaad annagoo sanadkan ku tashanayna inaan qaadno juhdi badanaan sameynay tartan oo heerar kala duwana magaalada aan ka qabanay ilaahay kheyr ha siiyo tawciyadii iyo talooyinkii uuna siiyey walaalkeen almuasasatu waalideyn cabdulaahi waa talooyinkiisaan waxyar ku dhaqaaqnay waxaan u yeernay muasasooyinkii tartamadii magaaladan baydhabo in la qabto oo uu ka mid yahay tartankan waxaan aad u codsanay tartankan in lasoo hormariyo si ardaydii inta ka soo baxda aan ugu darsano tartanka federaalka aan qaadeen marka cudurdaarkii cabdifitaaxa ahaa in tartankan dib loo dhigo oo maaragtay oo howle iyo farsamo kale ay jirto gabdhaha xaggoodii dib loo dhigaayo laba tartanaan soo hormarinay oo ay noo qabteen oo ay maalgeliyeen muasasatulmanaara ilaahay kheyr ha siiyo iyo muasasa tartiil oo qabatay kan degmada labadaba waxay u qabsoomeen si qurux badan oo aad iyo aad u fiican markii ardaydii inta noogu soo baxday ardaydii kale aan heli karno o aan geynay magaaladii muqdisho tartankii federaalka annaga aan ka qayb galnay ayaa waxaa dhacday tartankii markii aan ka qayb galnay ilaahay fadligiisii cizigiisii waxaan rabaa reer koonfur galbeed inaan ugu bishaaray inay yihiin dadkii diinta laga soo gaaray waayo tartankii laga qayb galay oo labaatan iyo waxaa ka qayb gashay afar arday yaa ka qayb gashay labaatan iyo siddeed arday yaa ka qayb gashay tartanka lix iyo toban ka mid ah ardaydii waxay ahayn reer koonfur galbeed magaca koonfur galbeed kaalinta koowaad laguma qaadeen laakiin ardayga kaalinta koowaad la geliyey wuxuu ahaa nin digil ah wuxuuna dugsigiisi ku yaalaa ceelasha biyaha deegaanada koonfur galbeed ardaygii kaalintii labaad qaatay wuxuu ahaa nin miriflaa eelay u ahaa dugsigiisii wuxuu ku yaalaa degmada buurha kawa kii kaalintii saddexaad galayna wuxuu ahaa nimirib uu ahaa dugsigiisu wuxuu ku yaalaa buurhakaw ardaydii saddexda kaalmood oo ugu horreey galay waxay ahaayeen reer koonfur galbeed deegaanadaas ka soo jeedaan macal asaf reformkan guudow hadda aan samaynayno wuxuu naga kaalmayn doonaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala laga helo dhabarjab yar oo naga qabsaday markii tartankan laga qaybgalaayay macallimiin ka mid a macallimiinta magaalooyinkan koonfur galbeed ka shaqeeyo khaasatan kuwa deegaanada buurhakawa waxaan rabaa haddii ay joogaan fariinteydan in la gaarsiiyo ay si fiican u maqlaan biidni illaahi alkariim insha allahu tacaala waa idiin soo soconaayo waa imaanaynaa nidaamkii aad ku shaqaynayseen wax baan ka bedelaynaa sidii hadda aad noo dhabarjiliseen nama yeeli doontaa insha allah biidni illahi alkariim reer koonfur galbeedna inaan cod dheer ugu sheego ay maqlaan kaalinta koowaad waxa galay ardaygii koonfur galbeed ka soo jeediy uu ahaa khaasatan kii koonfur galbeed matelaya u ahaa laakiin ustaadka nimanaa u fadhiisteen sheekh maxmuud sheekh cabdilbaari waa fadhiyaa si fiicana loo canaantay waxaa layidhi sanadkan ma jirto maadaama wasiiradii iyo gudoomiyihii guddiga wixii dham reer koonfur galbeed ayy ma jirtaa layidhi marka ustaadku waxaan ka codsanayna insha allahu tacala cudurdaarkaana siisay wasaarad ahaan waa kaa qaadanay waana ogolanay arrintaas maaragtay haddii hiil aad naga samayseen haddii kale sanad dambay noo taalaa waxaan kaloo rabaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta federaalka inaan baaq halkaan ugu diro insha allahu tacaala koonfur galbeed kama qaybgeli doonto tartanka federaalka uu qabanaayo haddii ilaahayna gaarsiiyo musaabaqada ramadaanka soo socda ilaa guddigii lajinada oo annaga aan codsanay in la bedelo haddii la bedeli waayo haddaan wasaaraddan wasiirka ahay anigaa ballanqaada inaan laga qaybgeli doonin